الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب walaalayaal waxaynu ku jirnaa suurat alfaatixa iyo aayadaha ku soo arooray macaanida ku jirta inta yaree ilaahay inaga fahansiiyey waxaynu ku jirnay iyaaka nacbudu iyadaynu ilaa haddana ku jirnaa iyaaka adiga uun baanu ilaahayow nacbudu ku caabudaynaa marka aad salaada ku jirto ee aad hortaagan tahay iyo sideedaba suurat alfaatixa markaad akhriyayso waxa aad la gelaysaa heshiis ilaahay heshiis mar walba la cusboonaysiinayo oo aan go'ayn waa heshiis adigiyo ilaahay idiin dhexeeya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaad leedahay iyaaka nacbudu sidaynu xadiidkii saxiixa ku sheegnay ilaahay waxa uu nebigiisa xadiisul qudsigii ku yidhi markuu addoonkaygu yidhaahdo iyaaka nacbudu adaan ilaahu ku caabudaynaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay oo kuugu jawaabayaa waa jawaab ilaahay ku siinayee haadaa baynii wa bayna cabdii aniya addoonkayga taasaa noo dhaxaysa cibaadadaa hadduu la yimaado addoonkaygaasi warkiisu waa tiirsan yihi haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al mar hadduu shardigaa ka soo baxo addoonkayguna wuxuu leeyahy wuxuu igu weydiisto cibaadadii sidaa ahayd waxaynu ka soo warannay cibaadada iyo darajadeedu inay sarrayso amarka koowaad ee qur-aanka kariimkaa markaad musxafka eegto ugu horreeyaana cibaadada ilaahay in lala yimaado ayuu dadoo dhan farayaa waxaynu ka soo warannay darajada ugu sarraysa ee ilaahay uu nebi muxamed siiye sala allahu calayhi wasalam iyo shahaadada uu siiye ugu qiimo badani inay tahay inuu addoon ilaahay nebi muxamed noqdo oo cibaadadii uu xaqiijiyo qofka cibaadada ilaahay xaqiijiyaana inuu sarreeyo ayaa runtii aynu halkaa ka fahmaynaa walaalayaal cibaadadaas ambiyada ilaahay aad bay u ilaalin jireen qur-aanka kariimkaana sidii aynu sheegnay ee aynu axaadiisana ku aragnay waxa uu ka waramaa ambiyada shayga loo soo diro ee ugu horeeya ee caalamkan ilaahay ergey uga diray u ergeya basharkiisa waa cibaado wailaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru wailaa amuuda ahaaum qur-aanka oo dhan hadaad fariso an icbud llaha walaqad arsalnaa ilaa amuuda akhaahum saalixa an icbud llah cibaado ayaa la faraa ambiyaduna ma joojiyaan cibaadada ilamaa dardaarankaa marka ay sii dhimanayaan ay kaga tagaan ubadkooda iyo ehelkooda iyo cidda ahludiinka iyo ahlu dacwada iyo caalamka ay diinta gaadhsiinayaan yacquub oo ay nafti ku soo xaadirtay oo geeridii ay si toose ugu soo beegantahay wakhtigeedii oo dhowaan dhimanaya oo dareemay inuu sii socdo oo sakaraatulmowdka hayo ayuu qur-aanku inoo sawiray oo dardaaran kaga tegayo ubadkiisa xoolaha ilaalihii iyo halkaa mara iyo dhaxalka sidaa u qaybsada iyo mashruuca kalama hadlin am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii maxaadir baad ahaydeen goobjoogayaal aan idiin soo gudbiye dhagaysta bal siday u dhacdae wakhtigii ay ku soo xaadirtay geeridu nebiyullaahi yacquub inamadiisii oo dul joogay ayaa waxa uu ku yidhi war baynu isku ognaa heshiiskii ilaahay lala galay cibaaduha maa tacbuduuna min bacdi maxaan idinkaga tagaayo in idinku ogaada maxaad caabudaysaan aniga dabaday cibaadada halkeed dhigaysaan qaaluu nacbudu ilaahaka ilaahagaanu caabudaynaayo ku abshir wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq yacquub tafiir ambiye ilaahay buu ka soo jeeda isagu waa nebi isxaaq oo dhalay waa nebi ibraahim oo isxaaq dhalayna waa awowgii ismaaciilla walaalkii isxaaq ayuu la dhashay oo waa adeerkii inammadii inay u akidaan ayay dooneen aabbahoodoo nafti ka sii baxayso waxaanay ku yidhaahdeen waxaad nagu ogaataa cibaadadii aad adigu la timid ee aabbayaashayo iyo awowayaasha iyo adeeradayana ay la yimaadeen ibraahim ismaaciil isxaaq oo ahaa ilaah waaxida in la caabudo dardaarankaasay kaga tegayeen cibaadadu waa qaali walaalayaal isweydiintu haddaba waxay tahay markaynu cibaadada ka hadlayno ee aynu doonayno inaynu soo koobno inaynu cibaadada qaybinno markaynu mawduuca ka hadlayno cibaada maxay tahy waa inaynu qeexnaa cibaada maxay tahy cibaadadu markaynu qeexno mafhuumka laga fahmayo cibaada muxuu yahay cibaadadu imisay u qaybsantaa cibaadada shuruudda looga baahan yahay maxay tahay cibaadada haddii uu qofku cibaadadii la yimaado midhaha uu goosanayo iyo faa'iidadu helayaa maxay tahy marba intii ilaahay inooga qoro ayaynu gaadhi doonnaa alcibaada qeexda ugu horaysa ee aynu qaadanayno innagu ee runtii macnaha cibaadada lagu fasiray soo ururinaysaa waa qeexda iyo tacriifka odhanaya alcibaadatu cibaadadu ismun jaamicun waa magac marka cibaado laydhaah waa magac koobsanaya wax kasta oo ilaahay jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo hadalah oo lagu qowlo oo ficilah oo la sameeyo oo muuqda ama qarsoon cibaado macnaheeda marka la soo ururiyo cibaada intaasay noqonaysaa cibaado waa magacaa koobsanaya macnaha intaa leeg waa shay kasta oo la sameeyo ama lagu qowlo oo ilaahay raalli ka yahay oo uu kugu jeclaanayo waa alla jideeyey markaynu taa nidhaahdo waa macnaha ugu wanaagsan in lagu fasiro xagga luqada carabiga kelmadda alcibaada taas waa kii sharciga markaynu fasirayno markaynu kelmadda luqa ahaan u sharxaynana altadallulu waalkhuduucu walinqiyaad bay culimadu ku fasiraan kelmadda cibaada waa inaad hoggaansanto waa inaad isdhul dhigto waa in aad hoggaansan iyo yeelid la timaado asalka qofkaasi ama ciddaasi marka la yidhaahdo cabada luqa ahaan waa hoggaansamay weeye wuu yeelay wuu u khuduucay xagga sharcigana waa kaa haddii aynu sidaa u sharaxnay jimcihii horena aynu soo sheegnay walaalayaal adduunkan waxaa laguu abuuray inaad fahamsanaato ayaa wanaagsan ee aad faatixada ugu soo celcelinaysa heshiiska mar walba aad u saxeexaysaa waa cibaado cibaadadiina waxaynu ku fasirnay waa shay kasta oo aad samayso oo ilaahay uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo qowl ama ficila oo ilaahay inoo jideeyey iyo rasuulkiisu sidaas darteed waa inaad fahantaa markaynu cibaado ka hadlayno arrimahaygii oo dhan wax allo waxaad samaynayso oo dhan wax ilaahay raalli kayay inuu noqdo heshiiskaas ayaanad saxeexaysa mar walba haddii aad samayn weydo wax ilaahay raalli ka yahay macnaheedu waxa heshiiskii waad ka baxsantay ama heshiiskii waad yaraysay inaad heshiiskii wada fuliso tawxiidka inaad ilaahay qirto waa cibaado inaad tukataa waa cibaado inaad sakada bixisaa waa cibaado inaad soomtaa waa cibaado inaad xajtaa waa cibaado waa arkaantii islaamka tawxiidkii oo iimaankii haddana ah inaad ilaahay rumayso waa cibaado inaad rushiisa rumaysaa waa cibaado inaad malaa'igtiisa rumaysaa waa cibaado inaad kutubtiisa rumaysaa waa cibaado inaad maalinka dambe rumaysaa waa cibaado inaad qadarka rumayso wixii alla kuu qadaray wixii kaa soo gaadha dhib iyo dheefba waa cibaado waa cibaado waxaa cibaado ah inaad run sheegto oo aad been ka dheeraato waxaa cibaado ah inaad ammaanada ilaaliso ammaanada ilaahay ku saaray ammaanada ummadaada ku saartay inaad khiyaantaa waa cibaadada oo dayacday inaad labada waalid u samafashaa waa cibaado inaad labada waalid caaq iyo inkaar ku noqotaana waa cibaado daro inaad qaraabada xidhiisaa waa cibaado inaad qaraabada goysaa waa cibaado xumo inaad ballanka fulisaa waa cibaado inaad ballanka ka baxdaa waa cibaado daro inaad wanaagga fartaa waa cibaado inaad xumaanta reebtaa waa cibaado inaad xumaanta fartaa waa cibaado daro iyo cibaado la'aan inaad ku baaqdo munkarka iyo ilaahay wuxuu reebay waa cibaada la'aan in ilaahay diinsa aad u jihaaddo af iyo qalin iyo naf iyo dhiig naf aad u bixisaa waa cibaado munaafiqiinta inaad afka kula dooda oo iyo calmaaniyiinta iyo balayo baaska kuwa wada waa cibaado adigoo garanaya inaad ka aamustaana waa cibaado la'aan inaad u samafasho jaarkaagu waa cibaado inaad dhibtaana waa cibaadadii oo dayacday agoonka iyo miskiinka iyo ka safar ku jira ee dhibban inaad saaciddaa waa cibaado inaad u samafali weydaana waa cibaadadii oo aad nuqsaamisay ina aad makhluuqa ilaahay u samafasho si guud xataa xayawaanka iyo xoolaha inaad u samafashaa waa cibaado ducadu iyo allabarigu waa cibaado dikriga ilaahay ee qur-aanku u horeeya waa cibaado dikriga kale ee diintu inoo sheegtay waa cibaado diinta ilaahay oo la bartaa waa cibaado ilaahay oo la jeclaadaa waa cibaado rasuulkiisa oo la jeclaadaa waa cibaado ilaahay oo laga cabsadaa waa cibaado ilaahay oo loo noqdaa waa cibaado ilaahay oo loo toobad keenaa waa cibaado diintaoo ilaahay loo gaar yeelaa waa cibaado in loo sabro oo loo dhabar adaygo wixii kugu dhaca ee ilaahay dartii kuugu dhaca noocu doono sabirkaasi iyo dulqaadkaasi ha noqdee waa cibaado nimcada alla ku siiyey inaad ku mahadnaqda waa cibaado ilaahay wuxuu kuu qadaray inaad raalli ku noqota waa cibaado sidaynu sheegnay inaad ilaahay tala saarata waa cibaado inaad ilaahay rajaysaa waa cibaado cadaabkiisa inaad ka cabsataa waa cibaado marka aad joogto meheradaada ee aad ka shaqaysanayso iyo markaad xafiiskaaga joogto derajadaadu waxay doontaba ha noqotee ee aad ilaahay iyo ummadda iska ilaalinayso ee aad qishka iyo khiyaanada iska ilaalinayso ee aad dayacaadda ummadda inaad dayacdo aad iska ilaalinayso waa ammaano iyo cibaado sidaa darteed cibaadada mafhuumkeedii wuxuu noqday iyo fahamkii cibaadadu inuu shay aad u gudaballaadhan yahay maxaa inoo caddaynaya waxaa inoo caddaynaya qowluhu caza wajalla ilaahay muxuu yidhi u fiirso walaal qul inna salaatii wa nusukii ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل للنبي الله qof walo dariiqii nebiga hayana waa qul baa laleeya dheh oo nebiga kaga dayo waxaad tidhaahdaa inna salaatii cibaadadaydii aan fulinayay ee salaada waa igu mudnayd waa cibaadadii adiga ilaahay idiin dhexaysay wa nusukii gowracayga waxaad gowracayso noocu doono ha noqdee ilaahay baa iska leh cid kale ma jirto haddaad cid kala siiso ciday doontaba ha noqotay cibaadadii ilahay waad ka leexatay wa nusukii gowracayga aan samaynayo haye wa maxyaaya ay xayaatii noloshayda oo dhan halkaasi wax waliba ku jireen soo maha wa mamaatii geeridayda lilaahi ilaahay baa iskale allihii rabbialcaalamiina makhluuqa oo dhan kii uu rabbiga ahaa ee arrimahooda hagaajinayay ee dabarayay ee khaaliqooda ahaa laa shariika lah cibaadadaa cid kale la wadaajin maayo waayo waa ta lagu gaaloobayo wa bidaalika umirtu aniga taasaa la i faray wa ana walu lmuslimiin ummaddaa aan hogaaminayo ka ugu horeeye ilaahay u hogaansamayana waa aniga walidaalika qur'aanka kariimka ah waxaad ku arkaysaa nebigu ilaahay wuxuu ihi waxaad tidhahdaa wabidaalika umirtu saasaa la i faray bal aayaddanna ila eg aan markii dhawada akhriyayey qul illaaha acbudu mukhlisan lahu ddiin wa umirtu lian akuuna awala almuslimiin qul innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diinii qul dhe nebi allow waata amarkii wabidaalika umirtu qul waxaad tidhaahdaa nebi allow waxaa la i faray eegta qul iyo waa la i faray wa amar baa la i siiyey balse loo adkaynaya gaayadda maxaa la faray an acbud allaha inaan alla caabudo mukhlisan lahu diin anigoo u badhaxtiraya diinta ilaahay gaar cid kale aan la wadaajinin waumirtu lian akuuna awala almuslimiin waana awalu lmuslimiin bay fasiraysaa waxaa la ifaray dheh ka ugu horreeye ilaahay u hogaansamaya u islaamaya aniga weeye haddii aad cibaadada la iman weydo waa laguu sii sheegay waxa kugu dhacaya qul innii nebi allow waxaad tidhaahdaa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo oo aan cibaadadii la iman waayo cadaaba yowmin cadiim cadaab daran haddaad cibaadada la iman weydo oo shirkigu ka kow yahay aad la timaado ood cibaadadii dayacdo cadaab daran baan ka cabsanaya qul illaah haddana waa mar labaad qul dheh allaaha ilaahay oo qudha macmuulkii baa la horraysay ilaahay oo qudha cid kale maya ayaan acbudu caabudaya mukhlisan lahu diinii anigoo diinta u badhax tiraya bareekaad labada saddex aayadood ee isku xiga ayaa ay mukhlisan iyo cibaadadii soo noqonaysaa weliba aayadda dambe la adkeeyey qul way la qabtaa allah baa la soo horraysay ilaahay oo qudha cidka qasri iyo xasri baa ku jira walaalayaal halkaa waxay aayaddaasi aynu ka fahmaynaa marka la soo ururiyo walaalayaal aayaddaa waxaynu ka fahmaynaa in cibaadada ilaahay loo gaaryeelo iyo cibaadadu inay ballaadhantay waxaynu maanta ku soo ururinaynaa xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam xadiid oo saxiixa oo bukhaari iyo muslimba warinayaan ayaa nebigu sacad bin abiqas buu la hadlaya markaasaa mafhuumka cibaadada isagoo sheegaya iyo halka uu gaadhsiisan yahay ayaa nebiga waxa uu nebigu ku yidhi sacad bin abiqaas saxaabiga innaka lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan biil tabtaqii biha wajha allaahi iyo masaarifi kharash ma siisid aad ilaahay oo ka horto shardigu ilaahay dartii aad u bixinayso ilaahay wejigiisa aad ku doonayso ilaa ujirta calayha waa lagaa abaalin makhaayadda imika markaas ka fadhiisato ee aad laba saddex saaxiib oo halkaa fadhiya shaaha ka bixiso haddaad niyeyso ilaahay dartii shaaha aad bixisay waa ajir adigna waxaad lahaydin caadi ku sharaf baad islahay ajri baad ka helaysa haddaad niyada raaciso nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xataa maa tajcal fii fayi imra'atik oridaada iyo xaaskaaga iyo gabadhaada waxa xataa afkeeda ku rido waxa alkaa u galeed siiso xataa cibaadada weeyaanoo ajir baad ku helaysaa waxaynu ka sii wadi doonnaa insha allahu tacaala halkaa inagoo sidaa u qayqaybin doona uma salluu wasallimuu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam imtihaalan liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما تنبقينا الله دافو كي والدكينا الله dhaafo kii muslimiintana allaha dhaafo walaalaha muslimiinta ee fariimaha kala duwanna soo faranaya ee kala duwanna ilaahay qof walba muraadkiisa macslimiinta ha ka siiyo inta xanuunsanaysa xanuunka allah ka dulqaado inta deemaysa deynta allah ka dulqaado inta caruuri ka luntay ee raadinaya ee nala soo hadlay ilaahay caruurta ha u soo dhoweeyo caruurtana allah inoo wada ilaaliyo inagana allah hayna ilaaliyo cibaadadana allah hayna fahansiiye cibaadadana allah hayna fahansiiye cibaadadana allah hayna fahansiiye وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين